maanta ay ka yihiin mas-uuliyiin oo wasaaradihii ay matalayaan waxay noo soo bilaabatay heshiiskii jabuuti kadib bay noo soo bilaabatay madaxweyne galmudug madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geelle xaafi wuxuu madaxweyne nuugu yahay heshiiskii jabuuti kadib heshiiskaasuu madaxweyne nuugu yahay aniga mas-uuliyadda laygu sheegayo oo madaxa xukuumaddaa tahay la yidhi waxay ka bilaabanaysaa heshiiskii jabuuti oo lagu saxiixay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre hortooda lagu saxiixay mas-uuliyadda mudane axmed ducaale geelle xaafi iyo aniga mas-uuliyaddayda waxay ka bilaabanaysay heshiiskii jabuuti heshiiskii waxaa lagu fuliyey qodobadii lagu heshiiyey dhammaantood waxaa la dhihi kara waa la soo afjaray waa la soo gebangabeeyey waxaa la mideeyey calankii labada meelood ka kala jiray hal calan baa lagu heshiiyey waxaa lagu heshiiyey hal magac laba magac aan kala lahayn markaasaan hal magac yeelannay laba madaxweynea kala jirtee hal madaxweynaan yeelannay laba dastuuraa kala jirtee hal dastuuraan yeelannay laba baarlamaanaa kala jirtee hal baarlamaanaan yeelannay laba ciidanaa kala jirtee hal ciidanaan yeelannay laba golo wasiiraa kala jirtay hal golo wasiiraan yeelannay waxaa ugu dembeeyey in ciidankii la mideeyo ciidankii galmudug maanta la isku dhaahan yahay saasna lagu soo gebangabeeyey heshiiskii waxaan uga mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa aan ku dhaqmaynaana waxa weeye dastuurkii nooga soo bilowday isku dhafka maamulka galmudug oo baarlamaanka galmudug oo la ysku daray oo la mideeyey muddada badanna guddigii la doortay oo u fadhiyo bilaha ahaa inay labadii dastuur mideeyaan ayna mideeyeen baarlamaankii la horgeeyey oo asixiyey markaas ka bacdina galmudug ay ku dhaqantay waa dastuurkan kan weyn annaka haddaan nahay maamulka galmudug waxaa nala ku waxaa nala ku ixtiraamayaa dastuurkeenna waxay nagula dhaqmeen dowladda federaalka ee dastuurkeenna waxaa dowlad goboleedyadu nagu ixtiraamayaan dastuurkeenna beesha caalamku waxay nagu ixtiraamayaan dastuurkeenna waxa aan ku heshiinay labadii maamul oo midna dowlad goboleedka gobollada dhexe la dhihi jiray midna maamulka galmudug dowladda dowlad goboleedka galmudug la dhihi jiro hal dowla noqotay dowlad goboleedka galmudug isku noqotay dastuurkaanay samaysteen waxaan leenahay beesha caalamku ha nagu ixtiraamto waxaan leenahay dowladda federaalka ha nagu ixtiraamto waxaan leenahay maamul goboleedyadu ha nagu ixtiraameen